xiise dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daacod maxamed raadiyo cadaado dhuusmareed
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawar
raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadiyaha cadaada qodobada kuwada saakow dooroon wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo shir ku qabanaysa magaalada muqdisho ciidamada booliska oo xalay baaritaano ka sameeya degmooyin ka tirsan gobolka banaadir waatin soomaaliyeed oo ka tirsan booliska maraykanka oo maanta la maxkamadeynayo shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda puntland oo musuqmaasuq loo xidhay ilhaan cumar iyo donald trump oo mar kale dub u qarxay dagaalkooda biyalaamo laga soo sheegaya deegaano ka tirsan gobolka nugaas guddiga doorashooyinka waxaa suudka afaraad ka furtay qaybo kada maamul goboleedyada dalka guddoomiyaha gobolka banaadir injineer yaruuso oo mar kale ku celiyey in la banneeyo goobaha danta guud wasiirra ka tirsan maamulka galmudug oo ka qayb gala xiritaanka mashaariic horumarineed ee galmudug ka socotay muddo sannada qodobada caalamka saakay warka aad ku dhegaysa doontiina waa muhaajiriin ka soo jeeda muslimiina dalka ruwanda ee lagu xidhay dalka maleesiya iyo maraykanka oo mar kale markii ugu horraysay afgaxisnimo ku daray dal militari oo kale
cadada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayeysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaada taariikhda ay ku haastaysan tahay bisha afaraad sagaalkeeda sanadka laba kun toban iyo sagaalka kusoo dhawaada warkii oo fidsan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa shir ku qabanaysa magaalada muqdisho maanta oo talaada ayaa lagu wadaa in magaalada muqdisho lagu qabtay shir ay ka soo qayb geli doonaan madax waawaxda qorbajoogta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka soomaaliya shirkan ayaa looga hadli doonaa qorbajoogta iyo isdhexgalka dadka gudajoogta iyagoona laga lagu doodayo daafurka roogta barnaamijka falgalka on oo micno leh micno gaara ugu fadhiyo horumarka dalka soomaaliya sidoo lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya shirkan ayaa intiu inta badan waxaa lagu filayaa in ay ka qayb galaan dhalinyaro u badan qurbajoog kuwa oo dalka ku sugan iyo kuwa dalka abidkood ku sugnaa waxaana lagu garfayn doonaa sida dalka looga naasifayn lahaa qabyaaladaha iyo waxyaabaha kale shirkan oo noociisa oo kale aan horey uga dhicin soomaaliya ayaa saakay waxaa laga dareemayaa magaalada muqdisho diyaar garooweysa waxaana sidoo kale la filayaa inay ka qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya howlgallo ayaa xalay ciidamada booliska soomaaliya waxay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan gobolka banaadir ciidamo ka tirsan kuwa booliska soomaaliya ayaa waxay xalay howlgallo ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada yaashiib ee gobolka banaadir howlgalka oo ahaa mid amniga lagu xaqiijinaya sidii hore u sheegeen laamaha amniga ciidamada howlgalka waxay ka si gaara uga sameeyeen xaafadaha suuqa xoolaha qaybta degmada yaashiib iyagoona guryaha qaar baaritaano ku sameynaya sida lagu arkaya sawirro lagu soo dhigay baraha bulshada howlgalka intuu socday waxaa dhallinyaro fara badan lagu soo qaqabtay ee xaafadaha iyo waddooyinka qaar ee xaafadda suuqa xoolaha kuwaas oo baaritaano kadib badankooda la sii daayay sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ah howlgalka xalay laga sameeyey xaafado ka tirsan degmada yaashab ee gobolka banaadir ayaa hadda daba socda howlgala isdhex isxigxigay oo habeenkii lasoo dhaafay laga sameeyey xaafado ka tirsan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda wasaaradda maaliyadda maamulka puntland ayaa musuq maasuq u xirtay shaqaale ka tirsanaa puntland ayaa sheegtay inay xiratay dhowr qof oo ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda ee puntland oo ciidamo la xiriira lala soo xiriiriyey musuq maasuqa lacageed wasiirka maaliyadda puntland xasan shire abgal ayaa sheegay inay hor keeni doonaan maxkamadda qaar ka mid ah shaqaalaha lagu eedeeyey inay luunsadeen hanti dada ay leeyihiin soomaaliyeed
canshuuraha beriga waxyaabihii qalabaadka aan aragnay waxyaaba action aan ka qaadnay way jiraaneen dab hadda aan soo xirxirnay oo kusoo xirxirnay inay forjeri iyo lacaga ay dhunsadeen aan kusoo xirxirnay waa jidhaa maxkamad baan haddii rabbi idmo saari doonaa ma dhici doonto haddii ilaahay idmo qof hanti ummaddu leedahay qaatay in la yahay shaqadaa laga caydiyey shaqada ka cayrimayno waa soo qabanaynaa waa helaynaa maxkamad baan lageynaynaa wuxuu maxkamadaa ka helo baa yeelanbuu helaya haddii rabbi idmo waa ogeydeen soomaaliya toogasha ahaan jirtay unit waxaa jiray toogasho qofku noqonaya hadduu lacagta ummadda qaato unitkaasi dee hadeer wuu jiraya sharcigii soomaaliya inanu ku dhaqmaynaa way dhici kartaa mararka qaybtood inay timaado unit qofku uu toogasho ku geli karo maadaama hadeer shuruucda aynu haysana ay yihiin shuruucdii hore oo soomaaliya marka ama ha noqoto xabsidaa'im ama ha noqoto toogasho ama ha noqoto sanado qofkii hanti umadeed dhunsada haddii ilaahay idmo waxaan geynaynaa maxkamadda
wasiiro ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka qayb galay xiritaanka mashaariic horumarineed oo galmudug ka socotay muddo sanad ah warbixinta warkaasi waxaa magaalada dhuusamareeb ka soo diray cabdulaahi warsamo rooble
munaasabadan ayaa xiritaan iyo bandhig waxqabad u ahayd xirmin mashruuceedka dib u kabashada iyo u adkaysiga musiibooyinka oo isugu jiray mashruuca dhismaha xarumaha adeega bulshada mashaariicda wacyigelinta iyo waxbarashada mashaariicda kordhinta iyo hagaajinta daaqa iyo waraabka iyo qaybo kale kuwaasi oo galmudug ka soo socday muddo saddex sano ah oo ay fuunaysay hay-adda i r c oo kaalmo dhaqaale ka helaysay midooda yurub mashruucan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano defco waxaa xiritaankiisa ka soo qayb galay wasiiro maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo si wacan markhaati uga noqday adeegyadii la fuliyey intii mashruucan uu socday kuwa oo goobta ay ku soo bandhigtay hay-adda i r c madaxa hay-adda i r c ee galguduud cabdijamaal xasan mire ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii u qabsoomay muddadii saddexda sanaha ahayd ee mashaariicdan ay socotay
waxay noqon keenaysay mid walba anagoo kusoo farsinaya dalada brics la yidhaahdo oo u qaabilsan humanitarianka waxyaabaha rebalka silaysiga soomaaliya u qaabilsan مشروعا waxaa barnaamij ku ah dhowr hay'adood oo qabsatana ku ah waxay kala yihiin IRC Safety Concern Safety Journal iyo NRC sidoo kale waxaa ka mid ah meelo kala duwan oo fara badan aan kala qabanayo IRC waxay ka qabanaysaa Galmudug waxaan hore u sheegay mudug oo waxay qabanaysaa Xorriyo Banjara David Badminton iyo Labad meel la yiraahdo galmudug waxay ka qabanayaan Muusamareeb oo deegaanka Muusamareeb oo ah xaafadda Dayax Hussein Waabari waxaana cabda iyo xaafadda Ceelgaale mashruucan objectiveskiisa ee descriptionkiisa ku ahaa rebuilding resilience community of Somalia in la dhiso qaxab u noolaasho adkeysanaya musiibooyinka community of Somalia oo mashruuca magaciisa la yiraahdo dadka waa mashruuca waqtiga lagu talagalay ku ahaa saddex sano in la noqdo oo lagu bilaabanaya laba kun iyo lix iyo tobanka ilaa iyo sagaal iyo tobanka overall weynka laga lahaa mashruuca marka wuxuu ahay in la hormariyo nolosha reerguurka oo luunta iyo qaxootiyaha jira kusoo jira soomaalida si loo hormariyo residensigooda sidoo kaleeto in laga qayb qaato outcome living behind in la xoojiyo nolosha dadka jira sidoo kale in la hormariyo medical resourceska jira in la hormariyo laftikooda si dib loogu shaqeeyo waxyaabihii baaba'aya livelihoodka ahaa gudoomiyaha degmada dhuusamareeb macalin nuur cilmi cabdule iyo gudoomiyaha gobolka galgaduud axmed cali jimcaale ayaa ka mahad celiyey mashruucan oo qayb ahaan fulintiisa ay kala shaqeeyeen hay-adda i r c waxaad caawinaysaan waad u dhibtoonaysaan waa dadkiinni iyo dalkiinni laakiin waxaan kugu baaqaynaa xilli adag baa lagu jiraa xilligan inaad xanjeerataan inaad dadaal labaad samaysaan waxaan idin ballan qaadaynaa inaan si firfiran oo fudud ah ay kula shaqayno mashruucana wuu xirmay wixii uu qabtay mashruucaasi wuu qabtay wixii hadda insha allahu waxaan aad u sugaynaa wax ka ballaaran intii hore aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wasiirka biyaha iyo tamarta galmudug maxamed nuur diine ayaa ka codsaday hay-adaha ku shaqada leh xoolaha in xoolo raacatada soomaaliyeed aqoonta xoolaha iyo habka xoolo dhaqashada la baro si loo helo xoolo dhaqato aqoon leh waxaana mahadcelina u jeediyey mashruucan runtii waxaa la qabtay aad iyo aad aan uga mahad celinayaa mashruucan annaga waan la soconay galmudug inta jirtoo dhan uu socday dhammaan galmudug oo dhan uu ka wada socday runtii waa mashruucii ugu horreeyey oo si cad hay-adda r c ugu soo bandhigto bilow ilaa dhammaad aad iyo aad aan kaga mahad celinaynaa ugu dambeyn waxaa madasha ka hadlay agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka galmudug maxamed axmed warsame koofi waan idin mahadcelinaynaa dhammaantiin waa mashruuc aad muhiim u ah anaguna insha allahu tacaala gobolgeladii ayuu hadda marayaan uu dhammaaday waxaan rajaynayaa qaybtiisi gabaad oo beedka tow la dhaho ayaa ayadana ku xigta oo joogta oo shaqaynaysa hay-adda mashruucan fulisay ee i r c ayaa muddada mashruucan socday adeegyada ay sida xooggan wax kaga qabatay waxaa ka mid ahaa dhismaha xarumaha maamulka iyo kuwa bulshada ee deegaanada mashruucani uu gaaray
aad ayuu mahadsan yahay cabdulaahi warsobarable warbixinta warkaas ka soo dira magaalada dhuusamareeb qaar ka mida waddooyinka magaalada muqdisho ayaa xiran saaka waxaa maanta xiran waddooyinka qaar ee magaalada muqdisho gaar ahaan qaybo ka mid ah waddada maka almakoraba iyagoona loo diiday inay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay waxa ay ka xihan tahay waddada laga soo bilaabo ekis afgoye ilaa isgoyska taleec ee degmada hodan waxaana ku sugan ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya oo wada gaadiidka wata dagaalka gaadiidka loo diiday ayaa inta waddadaasi isticmaalaya waxaa la arkaya dadweynaha oo lugeynaya waxaana arrintan ay daba socotaa xilli inta badan waddooyinka jidcadka ee mare magaalada muqdisho lagu la dhiga dhagxaan waaweyn oo lagu jira jidadkaasi soomaali ka tirsan booliska dalka maraykanka ayaa maanta la maxkamadaynaya magaalada nimbolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaa maantay ka bilaabanaya qaybta koowaad ee dacwadda ka dhana ee maxamed nuur oo soomaaliya ka tirsan ciidamada booliska dalka maraykanka kaas oo lagu eedeeyey dilka haweenay u dhalatay dalka austraeliya dacwaddan ayaa soo bilaabatay kadib markii lasoo gebagabeeyey xeer beegtada qaadaysa dacwaddaasi eedaynta loo haysta maxamed nuur oo tiro dhowr jeer ay maxkamadiisa dib u dhacday maxamed nuur oo ah muwaadin soomaaliyeed oo dacwadda lagu soo ogay ayaa la sheegaya inuu dilay haweenay aan ahayd oo caddaan aheed oo u dhalatay dalka australia oo dilay shan iyo tobankii bishii julaay sanadkii hore ee laba kun toban iyo toddobadii waxaana maanta loo fadhiisanayaa dacwaddiisa warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad dhegaysanaysiin dhegaystayaal siddeetan iyo siddeed dhibaashan maga hartis goorra waxaad maqli doontiin akhbaaraadka caalamka balse
xiliyada wararka aad ku dhegaysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akooba duhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waxaa qabtirka wararka geyigeenna cadaada radio
markan akhbaaraadka caalamka madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa urur argagixiso ajaanib ah ku shaandheeyay ciidamada ilaalinta ee kacaanka eeraan waa markii koobaad ee maraykanka uu militari dal kale uu ku tilmaamo urur argagixisaha eeraan ayaa arrintaasi oo ka aarsanaysa ayaa ciidamada maraykanka ee bariga dhexe ku sugan ku tilmaantay urur argagixisaha sida ay war ay qortay warbaahinta dowladda eeraan ee dalkaasi xiisada u dhaxaysa maraykanka iyo sidoo kale eeraan ayaa sare usii kacayda tan iyo markii donald trump oo dowladda maraykanka ay ay ka saartay heshiiskii caalamiga ahaa ee nucleerka eeraan intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa warkii subaxnimo ee raadiyaha cadaado dhegaystayaal anigoo maad ayaa soo saaray ina warramayey waxaa farsameynaya cabdirashiid cali maxamed intaan warkaan mid la mid aanu ku kulmi doono sidaasi waxaan inku dhaafaynaa nabadgelyo
حب لو مشيت